أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah
saxaabtiisa oo iskoolka la dhammeeya la soo sheekaysana wax yar oo hal saac camaloo iga maqnaay hal saac markoo iga maqnaana xabad baa lagu dhuftay waa ehelka wiil dhallinyaro ah oo ay dileen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo bannaanbax ka dhigay magaalada muqdisho barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan ehelada wiilka dhintay oo ka hadli doona sidii ay wax u dhaceen qodobada kale waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo hakisay qarashaadkii ay ku bixin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada ee danab kadib falal xatooyo ah oo lagu eedeeyey saraakiisha murtadiinta warbixin arrimaha ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa sidoo kale caawa faafreebka waxaad ku dhegaysan doontaan dalalka dhaca bariga afrika oo ay ka bilowdeen robabka mahiigaanka ee xilliga guga daadad waaweyn oo ku rogmaday magaalooyin ka tirsan kenya iyo soomaaliya oo ay ka da'een robab lagu diirsaday xaflad lagu soo xirayey dowlad muddo lix bilooda u socotay macallimiinta dugsiyada qur-aanka oo lagu qabtay wilaayada hiiraan mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo gebagabadii xafladdaasi kelimaad ka jeedisay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha yahuudda iyo howlgalka duufaanta al aqsa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo booliska kenya oo lagu eedeeyey dilal kala duwan oo ka dhacay gobollada dalkaasi ayaan faafreebka idinkugu haynaa ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena laafi streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فجراً في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiise badan ha yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonaa ehelka wiil dhallinyaro ah oo ay dhowaan dileen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa bannaanbax ku dhigay qaybo ka mida degmada heliwaa ee magaalada muqdisho haddaba qaar ka mid a ehelada wiilkaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka sheekaynaya qaabkii ay wax u dhaceen iyo sidoo kale dhibaatooyinka murtadiintu ay ku hayaan dadka deggan degmadaasi
saxaabtiisa oo iskoolka la dhammeeya la soo sheekaysana wax yar oo hal saac camaloo iga maqnaay hal saac markoo iga maqnaana xabad baa lagu dhuftay xabaddii markii lagu dhuftana isla markii waaba dhintaba daqiiqaddii maaba dhaawacba laguma keenin istaalkaana la keena hadda aan taagannahay asagoo maydahaana la keena ma dhaxuu ku soo nafbaxay xaq kama qabin waxba kama qabin xaqdarraa lagu dilay waxaan ka rabnaa dawladda waxaan ka rabnaa cadaalad inay noo raadiso tuutoo watay qorayoo watay inuu ilmaha irkaa waxbarashada galay oo maxaad tidhahdaa dugsi saare markay dhammeeyeen haddana jaamacad galay inuu u istaago waddada taleefon xunoo konta doolar joogo oo ku dilo yaa waa dhibaato hooyo kastaasaana mar kastaasaana ilaahay waxaan ka baryaynaa cadaalad ninkaas in naloo soo qabto wiilka naga dilay ummadda dhammeeyey wiilkaas in naloo soo qabtaan inka doonaynaa haddaad dowlad tihiin cadaalada intaasaan ka rabnaa dhibaatadaasaan nahaydo dhigaayaan dugsi sare soo dhigaan jaamacaday dhigaayay jaamacadow dhigaayay wiilku jaamacadow dhigaayay waa us afkan u soo kala qaadnay waa u shaqeeyahaayey wiilka waa nalaga dilay niman askaraha naga dileen bajaajkay ka degeen bajaajkay soo qaateen waa ka degeen wiilashii markay kala carareen naxabaday ay duudka ka saareen halkaasoo wiilka ku dhaca annaka cadaaladaan doonayna waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa hakisay qarashaadkii shidaalkii iyo lacagihii ay ku bixin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada ee danab kadib falal xatooyo ah oo lagu eedeeyey warkaas iyo warbixinno kale oo ku saabsan booliska kenya oo lagu eedeeyey dilal kala duwan oo ka dhacay gobollada dalkaasi waxaa hadal haynta ku eegaya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantahay walaalka faysal mahad soomaali dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ugu horeyn walaalka waxaan ku soo qaadanaynaa barta uu barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada oo ku yaalla degmada janaale dhaawac waa laba askari oo murtadiin ah jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta duurkii madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka baarsan guuni duleedka magaalada kismaayo dhaawaca waa saddex askari oo murtadiin ah walaalka markan waxaan soo qabanayaa webseetka soomaaliya meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno dhowr ah ayaa maanta lagu daabacay waxaana ka mid ah dowladda maraykanka oo hakisay shidaalkii iyo raashinkii ay siin jirtay maleeshiyaadka danab kadib fadeexado xatooyo ah oo hareeyey hogaanka maleeshiyaadka dowladda federaalka ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa sababay in maraykanka uu joojiyo taageeradii lojistikada ee uu siin jiray maleeshiyaadkaas fuliya howlgallada ashaadala dirinimo warbixinta soomaali mem oo sii socota ayaa lagu yidhi saraakiil ka tirsan taliska africom oo diiday in magacooda loo adeegsado warbaahinta ayaa sheegay in ay hakiyeen qarashkii ay ku bixin jireen maleeshiyaadka bangaraafta sababa la xidhiidha raashinkii iyo sahaydii ay bixiyeen oo ay saraakiisha dowladdu musuq maasuqeen suuqyada waaweyn ee muqdisho ayaa lagu arkay cunto iyo shidaar uu maraykanka siiyey maleeshiyaadka loo yaqaan danab markii africom ay hakisay zaadkii ay siin jirtay maleeshiyaadka bangaraafta ayaa magaalada nairobi waxaa safar deg dega ku aaday ibraahim sheekh muxiidiin oo ah taliyaha ciidanka milatariga dowladda xasan sheekh iyo cabdilfataax qaasim oo ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga labadan mas-uul ayaa nairobi kula kulmay safiirka maraykanka ee kenya iyo saraakiil amerikaan ah waxayna ka codsadeen in dib loo soo celiyo shidaalkii iyo raashinkii uu maraykanku siin jiray maleeshiyaadka dowladda ilawareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha ameerikaanka ah ay ka cagajiideen inay aqbalaan codsiga taliyaha ciidanka dowladda ee ah in dib loo bilaabo bixinta zaadka ciidamada waxayna ku xireen shardi ah in marka hore la qaado tallaabooyin lagu baarayo musuqmaasuqa lana soo xiro saraakiisha musuqmaasuqa sameeyey wararka ayaa intaasi ku daraya walaalka in safaaradda maraykanka ee nairobi ay ku hanjabtay qaadidda tallaabooyin dheeraad ah haddii aysan dowladda xasan sheekh soo xirxirin saraakiisha falalka xatooya sameeyey warbixinta soomaali mem waxaa lagu soo gebagabeeyey dowladda federaalk ayaa taariikh soo jirayna u leh musuqmaasuqa iyo falalka xatooyada waxayna arrimahan xoogaysteen markii uu xasan gurgurta hoggaanka u qabtay villa soomaaliya walaalka markan waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinada maanta lagu qoray waxaa ka mid ah booliska kenya oo lagu eedeeyey in ka badan boqol iyo toban dilal oo sharci darro ah haweeneyda sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha ayaa warbixin ay soo saareen ku eedeeyey booliska dowladda kenya inay si sharci daraha u dileen sanadkii tege ee labadakunsdeylabaatanka boqol siddeed iyo toban xubnood kuwaas oo la dilay dembi la'aan warbixin si wadajir ay u soo saareen hay-adahan waxay ku sheegeen in tarakoobkan uu muujinayo hoosudhac boqolkiiba sagaal ah marka loo eego boqol iyo soddon kiisas ah kuwaas oo la diiwaangeliyey sanadkii ka sii horreeyey ee labada kun labaiyo labaatankii warbixinta waxaa lagu sheegay in kalabar dilalka ay dhaceen inta lagu guda jiray howlgallada booliska ee ka dhanka ah dembiyada sida ku xusan warbixinta ay si wadajirka u soo saareen hay-adaha ay ka mid yihiin human rights watch amnesty international iyo urur kenya laga leeyahay oo lagu magacaabo missinga voice ururada iyo hay-adaha ayaa sidoo kale sheegay in afartan iyo shan qof oo kale lagu dilay banaanbaxyo ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka kenya sanadkii hore kuwaas oo ay kaga cabanayeen qiimaha maciishadda oo qaali ahaa banaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda uu madaxda ka yahay william ruuto ayaa waxaa ka dhashay rabshado iyo isku dhacyo goosgoos ah hay-adaha iyo mucaaradka ayaa booliska dowladda ku eedeeyey inay dadka rayidka ah u adeegsadeen awood xaddhaaf ah warbixinta ka soo baxday hay-adaha korka xusan iyo ururada ayaa inta badan ku eedeeya booliska dowladda kenya inay adeegsadaan awood xaddhaaf ah oo dilal sharci daraa ay ku geystaan waxayna badanaa falalkaasi ka dhacaan oo laga soo calaamadeeyaa xaafadaha isku raranka ah walaalka markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid a warbixinada ku daabacan waxa ay ka hadlaysaa rabab mihiigaan ah oo ka da-ay dalka kenya maalmihii lasoo dhaafay dalkan dhacabariga afrika ayaa martigeliyey rabab xoogan waxayna qaarkood geysteen khasaare nafeed iyo kuwa hantiyadeed biyoxirannada qaar oo soo buuxdhaafiyey ayaa keenay inuu biyaha ku soo fatahaan deegaano hor leh waddada isku xirta magaalada mombaaso oo ah xarunta dhaqaale ee dalka iyo magaalada nairobi oo ah caasimada waddanka ayaa waxaa gabeahanba qarqiyey biyo magaalada nairobi ayaa iyadana ka mid ah goobaha roobabkay ka da-een waxaana la arkayaa magaalada oo ay biyo buuxiyeen ugu dambeynna waxaan soo qabanayaa websaytka idaacadda islaamiga alfurqaan warbixinno dhowr ayaa maanta lagu qoray waxaana ka mid ah dowladda ciraaq oo xukun dila ku firisay in ka badan toban ruux ugu yaraan koo iyo toban ruux ayaa xukunka toogashada ah ee ku firisay dowladda ciraaq waxaana dadkan la toogtay isbuucan gudihiisa sida ay sheegeen ilawareedyo xagga ammaanka ah iyo kuwa caafimaadka waxaa xukunka dilka ah lagu fuliyey koo iyo toban ruux argagixiso ah waxauna ka dhacay xabsi ku yaalla magaalada annaasiriya sidaas waxaa yidhi mas-uul amni oo ku sugan magaalada diqaar ee ku taalla koonfurta dalka ciraaq xukuumaddan oo xiriira leh nidaamka shiiciga ah ee ka arrimiya dalka iiraan ayaa marar badan sidan oo kale u fuliyey xukuno dil ah oo ka dhanaa maxaabiista ku jira xabsiyada ku yaala dalkaasi dadka ku sugan dalka ciraaq ayaa sheegaya in xukuumadda bakhdaad ay xukuno sharci daraa ku rido dadka shacabka ah iyadoo eed uga dhigaysa inay ku lug leeyihiin falale aysan geysan ama aysan shaqo ku lahayn ugu dambeynna dalka ciraaq ayaa waxaa ku sugan ciidamo ameerikaan ah iyo kuwo kale oo ajaaniib ah kuwaasoo duulaan siliibiya ku jooga dalkaasi iyagoona geysta dilaal iyo xadgudubyo kala duwan oo ka dhanaan dadka muslimiinta waxaana intaa dheer dhibaatada ay iyagu geysanayaan ciidamada xukuumadda ciraaq ee ka dhanka ah dadka rayidka ugu dambeynna ma jirin maanta faysalow wax hadalheyn ah oo ka taagan baraha bulshada islamarkaana warbaahintu ay hadalhayeen xubintii hadalheynta warbaahintana caawa waa inaga intaa waa hagaag dhegaystayaal faafreebka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa waxaa xubintaasi nala socodsiiya walaalkeen ismaaciil salaad guleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan xubinteenna ku bilowno diyaaradaha yuhuudda ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay duqaymo ka geysteen qayba ka mida magaalada khaza waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad filistiiniyiin ah oo gaaraya saddex iyo afartan ruux halka ay ku dhaawacmeen afar iyo lixdan ruux oo filistiiniyiin ah goobaha yuhuuddu xasuuqyada iyo gumaadka ay ka geysteen maanta waxaa ka mid ah mandiqadda nusayraad xerada qaxootiga ee albureej loo yaqaano mandiqadda rafax iyo mandiqadda khanyunis ee magaalada khaza sidoo kale goobaha ay xasuuqa yuhuuddu ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee loo yaqaano ashaadi ee ku taalla galbeedka magaalada khaza halkaasi maanta waxaa ku shahiiday dad fara badan oo filistiiniyiin ah haddaba maanta warbaahintu waxay baahiyeen muuqaal ku aadan wiil yar oo ka badbaaday duqayntii ka dhacday xerada qaxootiga ee ashaadi iyadoo duqayntaasna ay ku shahiiday hooyadiis warbaahinta ayuu maanta ka soo muuqday wiilka yar ee duqaynta ka badbaaday
صار يا حبيبي؟ ماما قد ما قاعد تحت الظلم اخويا وامي لسه تحت الظلم وانا لسه بدي ما اعرفش مين اخويا اخواتي الثلاثه وخالي مش صوبين الا انا طلعت منيح مش مش عندنا انا إيه.
ايش ايش يعمل؟ كيف انقصفته؟
عارف فجأة اسمه صاروخ
طبعا هذا الطفل هو ناجي من هذا القصف الإسرائيلي نحن الآن في مخيم الشاطئ قصفت قوات الاحتلال منزل لعائلة حميد هذا القصف الذي أسفر عن تدمير هذه البناية السكنية sidoo kale mandiqadda rafax ayay maanta yuhuuddu gumaad ka geysteen waxaana warbaahintu ay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan shuhadada iyo dhaawac ah oo laga qaadayo goobta duqayntu ay ka dhacday dhinaca kale weli waxaa soconaya shuhadada falastiiniyiinta ee laga soo uruurinayo cisbitaalka naasir ee ku yaala mandiqada khanyunis cisbitaalkaasi oo dhowaan ay qabsadeen ciidanka yuhuudda kadibna halka ay ku dileen dad filistiiniyiina oo gaaraya ilaa laba kun oo ruux ayaa maanta keliya waxaa lasoo helay shuhadada dad filistiiniyiina oo gaaraya labaatan ruux oo haween iyo carruur ay ku jireen tirada guud ee dadka hadda ilaaya iminka lasoo uruuriyey waxaa lagu sheegay inay gaarayso ilaa afar boqoloo ruux waxaana lagu soo waramayaa inay hareen dad kale oo shuhaddo ah oo cisbitaalka qayba ka mida yuhuuddu ay ku aaseen bal intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeya dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka filistiiniyiinta ee shahiiday tani markii cudwaanka yuhuudda uu bilowday waxay iminka maraysaa afar iyo soddon kun saddex boqol iyo shan ruux inay shahiideen oo shan iyo toban kun oo ka mid a dadkaasi ay caruur yihiin dhaawacu wuxuu iminka cagacagaynayaa toddobaatan iyo toddoba kun laba boqol saddex iyo sagaashan ruux bal markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda iska horimaadyo u dhexeeyey xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen mandiqada nusayraad iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee alburej iska horimaadyadaasi khasaare xoogan ayaa lagu gaarsiiyey yuhuudda muqaawamaduna guule ayay ka sheegteen dhinaca kale bayaan ka soo baxay taliska ciidanka yuhuudda ayaa lagu sheegay in dagaaladii maanta dhacay ee ka dhacay magaalada khaza lagu dhaawacay koob iyo toban askari oo yuhuud ah sida iyagu ay qirteen balse tiradu intaa way ka badan tahay khasaaraha maanta gaaray yuhuudda dhinaca kale yuhuuddu waxay sheegeen in liwaaga lagu magacaabo naaxil oo ka mid ah ciidamada yuhuudda oo tani markii cudwaanka yuhuudda uu bilowday oo muddo hadda lix bilood laga joogo ka dagaalamayay magaalada khaza inay ka saareen magaalada khaza iyadoo arrintaa lagu sababeynayo in inta badan askartii liwaagaasi la laayey oo wax yar un ay ka soo hareen xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa nagaynta waa hagaag dhegaystayaal markanna hiiraan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo gebagabaynayey dowro jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u qabatay macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee degmadaasi buqaqable kuwaasoo ay tiradoodu gaaraysay ilaa afartan iyo saddex macallin oo isugu jiray lix iyo toban rag ah iyo toddobiyo labaatan haween ah dowradan ayaa socotay muddo lix bilood ah waana dowro tasxiix oo nudqiga xarfaha qur-aanka macallimiinta looga saxayey waxaana macallimiinta la guddoonsiiyey shahaado ijaaso ah haddaba xafladdaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaan waxaan ugu horrayn idiin soo gudbin doonnaa sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا xafladan ikhtiitaamka ee walaayada hiiraan maanta lagu qabanahayo ee lixda bilood ardadii baranaysay qur-aanka alleh oo wax ka weyn uusan jirin nebigana lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waa ahmiyad weyn bay leedahay dadka muslimiintana u leedahay guud ahaan gaar ahaan walaayada hiiraan ee maanta aynu joogno waaligeedii uu fadhiyay ilaaha barakeeyo allahna xafido macalinka juhdi baa ku bixiyay ardadana ajir badan allah siiyo wax la isbaro waxa ugu khayrka badan leh sida nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa qur-aanka alleh xadiiska bukhaariga ku sugan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinkugu khayr badan qofka qur-aanka intuu barto dadka sii bara macalin xuseen marka kaalinkiisii waa ka soo baxay isagoo fardiya haddana ardada faraha badan leh ee hadda soo baxday ee rag iyo dumarba leh jiilka hadeertaan la tasxiixiye laga saxay nudqiga ee ahmiyad weyn u leedahay walaayada guud ahaan ee hiiraan walaayadka islaamigana taa way ka wada socotaa waxayna tusinaysaa nebiga arrinkii lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kafaa birabbika haadiyan wa nasiira ilaahay baa kaaga filan ummadda in lagu hanuuniyo qur-aankan gaalana ilaahay inuu kaaga gargaaro taasna waxay tusin maamulka guud ee xarakat shabaab almujaahidiin ilaa labadaba maanta u taagan yihiin ummadana nudqigii laga saxayo oo kitaabkii ilaahay si sax ay ku akrinahayaan oo culummo u dhabar adeegtay ay u taagan yihiin gaaladiina la dafcinahayo marka kitaabu yahdi wa sayfun yansur labaduba maanta inay isla socotaan laan uga mahdinaynaa nebiga waxaa lagu yidhi walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aani alcadiim waxaan ku siinay toddoba aayadoo soo noqnoqonahaya waa umu lqur'aan waa suurat alfaatixa toban iyo todoba jeer yaynu salaada faatixada ku dukannaa ama toban iyo todoba ragco shanta waqti waa la soo celceliyaa faatixat lkitaab waana rugni ka mid a salaada iyo qur-aan weynin badan baan ku siina baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa fii suurati albaqara markuu ilaahay ka digay yahuud iyo nasaaro oo nebiga lagu yidhi raalli kaa noqon maaya ilaa milladooda aada raacdo waxaa ilaahay caddeeyey qul ina hudallaahi huwa alhuda hanuunka alle inuu yahay midka alle soo dejiyey waa midka hadda la baranayo loo kulansan yahay inuu kaa yahay haddaad raacda gaalada hawadooda iyo waxaysan haynin kuma sugnaanin wax kuu gargaara iyo wax kuu hiiliya markaas waxaa la ammaanay dadka qur-aanka saa u akhrinahaya aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawati ilahay wuxuu kuwa kitaabka inuu u siinay qur-aankii bay akhrinahayaan xaqa tilaawatihi bay akhrinahayaan tilaawadiisa tay xaq ku laheed oo nudqigii uu ku saxsan yahay bay ku akhrinahayaan cali bin abi aalib xaqa tilaawatihi markuu fasirahayay wuxuu yidhi waa tartiil ay akhrinahayaan binudqi lqur'aanna ay ku akhrinahayaan xaqa tilaawati waa sida hadda shicaarka idinkugu dhegan oo la soo dhejiyey in dadka laga saxo xarafka qur'aanka markay ku dhawaaqahayaan si uu u saxsanaado kelimada qur'aanka ay akhrinahayaan taasna waxay keenaysaa xaqa tilaawatihi in qur-aanka la aqriyo ilahay marka muxuu ku ammaanay dadka xaqa tilaawatihi qur-aanka akhrinahaya ulaa'ika yu'minuuna bih waa kuwa qur-aanka rumeeyey sababtoo maxay akhrinahayaan qur-aanka xaqiisii bay siinahayaan waman yakfur bihi fa ulaa'ika hum lkhaasiruun qur-aanka cidda ku kufrisana way khasaareen waxaan maanta dimuqraadiya ka qaatay ee qodobo gaalo dejisa ka qaatay ee dastuur gaalo qaatay ee dimuqraadiyaddaba ordahaya waxay ka kufriyeen kitaabkii alle ee nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed markanna codka aad maqli doontaan waa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska beesha gaaljecel الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله القائل ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله بفضله ومنه إلى أن أمه دلنا نبعين كيس فراه بدل نسيه yaan la soo koobi karin ay ugu maaragtay dambayso xafladan maanta aan joogno ee quraxda badan leh alxamdulilah alxamdulilah rabbil caalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinaynaa xarakatu shacab mujaahidiin guud ahaan hogaankeeda iyo dhammaan qiyaadada waxaan leenahay jazakumullahu khayran dadaalka yuhdiga ay bixinayaan khaasatan wilaayadan islaamiga ee hiiraan ee odag u yahay sheekh guuleed awal nabhaan waxaan leenahay jazakumullahu khayran dadaalkii iyo juhdiga aad bixiseen maanta saaxada ayuu yeelaa ilaahayna waxaan idin weydiinayna biasmaahi wa sifaatihi camalkiina idinkama dayaco allahana idiin soo insha allahu tacaala wakhaasatan waxaan usii mahadcelinayaa qismiga qur-aanka ama jamciyada qur-aanka dadaalkii ay bixisay aad dareemayseen inuu mas-uulka hal ahaa macallinkii hal ahaa isla asigana isla aha maca daalika dadaalka ee juhdiga oo bixiyey iyo waxa uu soo saaray maanta iyo maaragtay aan ka marqaati kacnay marka waxaan leenahay baarak allah fiik ilaahay idin barakeeyo sidoo kale maktabka dacwada ee asigana tashriifka iyo gacanta ku lahay waa kaga mahadcelinaynaa waa sidoo kaleenta insha allahu tacaala ardaydii rag iyo dumarba lahaa macallimiinta ahaa dadaalkii iyo juhdiga aad bixiseen waan aragnay ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan idin weydiinaynaa inuu idin sii laba laaba insha allahu tacaala waxaan idinku duceeynaa biasmaahi wa sifaatihi waxaad ximbaarteen kuu guto allah idinka dhiga insha allahu tacaala sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii dadaalka bixisay ayagana juhdiga maaragtay la iloobi karin bixiyey ee ardayda yaryarka ahaa kaasatan ku dadaalay ee dadaalka bixiyey waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo taa iyada ah ee dadaalka aad ku bixiseen horeyna aad u soo barteen ilmihiinna maantana aad ku taagan tihiin insha allahu tacala ilaahay caza wajalla maalinta qiyaamataajul qaar allah idinku siiyo insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran culummada sida cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahay hadday ay isku dayaan taqaatiirta ama dhibada inay zuuliyaano wax qofka qalbigiisa ku jiro ma zuulin karaan laakiin waxaa zuulin kara oo qalbigaas qalalka iyo qashinka ka bixin kara waa qur-aanka alla tabaaraka wa tacaala maziyada iyo fadliga uu leeyahay qur-aanka ayay ka mid tahay jazakum allahu khayran adduunyada marka la joogo marka wanaaggaas ayuu leeyahay awalan waxaan dardaarmayaa dadaalka aad bixiseen inaad sii wadaan wixii aan barannayna marartu la adri aysan noqonin aan maaragtay meesheeda ku hayno insha allahu tacaala wixii aan baranayna aan sii joogtayno insha allahu tacaala waxaan kaloo dardaarmi lahaa oo khaasatan macallimiinta rag iyo dumarba waxaan dhihi lahaa ikhlaas ku dadaalo haddii ay noqoto aniga shahaadada noocaas aan ka qaatay ilmihiyga saanay yihiin hadday noqoto wixii aad baratay iyo wixii aad dad bartay waxay noqonayaan hawa ama qool baabahay noqonayaan jazaakum allah khayr waxaan ku dardaarmay insha allahu tacaala in ikhlaas lagu dadaalo sidoo kale ammaano ayaa laydin dhiibay dad ayaa kabadkooda beerkooda idin keen owladooda laydinku aaminay in maaragta waktiga ugu kooban ugu yar insha allahu taala lagu dadaalo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa macalin xuseen yare oo ku hadlayey afka jimciyadda qur-aanka kariimka ahaana macallinkii dowladda bixinayey muddada lixda bilood ee macallimiintu ay duruusta qaadanayeen الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jahada tanfiidinaysay ama walaalaha ee, lagu kalifay u xil saarnaa fulinteeda waa jimciyat alqur'aan alkariim fii wilaayati hiiraan alislaamiya ayaa fulinaysay waxayna ku hoos fushay ama ku qabsoontay la socodka ama ishraafka ama maamulidda maktabka dacwada ee gobolka ayay ku qabsoontay taariikhda ay bilaabatay xalqada waxay ahayd sideed iyo tobanka bishii saddexaad sanadka hadda aan ku jirno kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya waxaynu soo gebagabowday isla waqtigaas oo kale ee, mar ku beegan tahay bishii ramadaan ee soo dhaafnay ee, sideed iyo tobankeeda ilaa labaatankeeda ayay soo gebagabowday duruusteeda walxamdu lilaahi awalan wa aakhira ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadinaynaa xalqadu waxay u qaybsamaysay laba qaybood qayb waxay gaar u ahayd ragga macalimiinta ah oo dugsiyada haya qismiga labaadna waxay gaar u ahayd gabdhaha mucalimaadka ah xalqada marka macalimiinta tiradooda markii hore ay bilaabanaysay waxay ahaayeen sagaal iyo toban inta dhammaysatayna waa lix iyo toban macalin gabdhaha tirada bilowgu waxay ahaayeen sideed iyo labaatan waxaana dhammaystay toddoba iyo labaatan ayaa dhammaysatay xalqadu muqararkeeda ama maadada lagu qaadanayo oo ku baxday waxay ahayd guud ahaan culumta qur-aanka kariimka gaar ahaan tasxiixa iyo riyaadada lisaanka in carabka la saxo marka arinta xalqada ee, loo caqdiy ama loo qabtay waxay ahayd in carabka la iska saxo gaar ahaan dadka macalimiinta ah maadaama jiilkii yaryaraa ama ardadii hadda soo kacaysay ay gacanta ku hayaan si marka ay qur-aanka ugu akhriyaan si nadiif ah oo markaasi carab toosan ay ugu akhriyaan ama carab laylisan ay ugu akhriyaan muqararka xalaqada marka kow waxaa muqarar u ahaa qur-aanka kariimka ee, laba juz oo ka mid a labada juz oo u hooseysa qur-aanka juz cama iyo juz tabaarak oo tasxiixooda laga soo bilaabaya suuratulfaatixa ee, suuratulfaatixa oo qur-aanka u koreysa kadibna suuratu naas ayaa loogu xijinayaa juzcamihi juz tabaarak ayaa muqarar u ahaa waxaa kaloo muqararka ka mid ahaa oo ay qaateen macalimiinta labadaa juz way qaateen waxay kaloo waqtiyadii dambe cashar ahaan u qaadanayeen oo laga nasaxayay oo haddana ay ka soo baxayeen oo laga dhagaysanayay xaraf xaraf iyo loo kor istaagayay ee, ilaa iyo waxay gaareen juskan oo saddexaad ee hoose ama juska sideed iyo labaatanaad qur-aanka markii ajzaadiisa kor laga soo tiriyo oo qasami calla muqararka macalimiinta waxaa ka mid ahaa ama xalaqada risaalada yar oo la yidhaahdo riyaadat lisaan cala nudqi biaxrufi lqur'aan risaaladaas oo iyadana lagu baranayo xarfaha iyo kayfiyada loogu dhawaaqo iyadoo ay wadato amhilo ama tusaalooyin qur-aanka kelimaad qur-aani ah oo qofka uu ku tababaranayo ka hor intuusan gaarin ee, akhriska aayad fara badan ama maqdac ama qeyb badan oo qur-aanka ah muqararkeeda waxaa ka mid ahaa muqadamaad tajwiidiya muqadamo hordhac ah oo cilmiga tajwiidka ku saabsan sida makhaarijta iyo sifaadka waxaa kaloo ka mid ah muqararka xalqada labada manduumo oo hadda ay macalimiinta noo soo bandhigeen oo kale ah manduumatu tuxfati aladfaali waalghilmaan fii tajwiidi alqur'aan waxaa ka mid ahaa almuqadimatu aljazariya aw almuqadamatu aljazariya kitaabkaas ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa rasaalo yar oo la yidhaahdo alarbacuun alqur'aaniya afartan xadiid oo qur-aan ah ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xifdiga qur-aanka qur-aanka xifdigiisa xalaqada labadeeda qaybood qayb walboo ka mid a aqsaamay lahayd qof iyo tabartiisa dadna waxay xifdigooda waxaa muqarar u ahaa soddonka juz ee qur-aanka dadna shan iyo tobanka dadna toban juz dadna shan juz intaas ayaa qof walba xifdinayay oo markaasi uu ku dadaalayay marka haddaan usoo laabto natiijada dadka kaalmaha ka galay macalimiinta kaalinta koowaad waxaa galay hal macalin ayaa galay macalinkaasna waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan mucalim haaruun ayaa kaalinta koowaad ka galay allahu akbar ardaygaas wuxuu ku guuleystay darajada mumtaaz ayuu ku guuleystay kaalinta labaad macalimiinta waxaa isla galay ilaa iyo shan qof ayaa kaalin labaad isla gashay maadaama qof walba dadaalkiisu ahaa marka shan qof ayaa kaalinta labaad isla gashay oo aan kala harin haddaan intaas uga gudbo macalimiinta ragga ah gabdhaha mucalimaadka ah gabdhaha aad bay u dadaalayeen dadaal mahakran gabdhaha marka kaalmaha galay kaalinta saddexaad kaalinta saddexaad waxaa galay hal gabar gabadhaa waxaa la yidhaahdaa sacadiya moxamed ugaas gabadhaas ayaa kaalin saddexaad gabdhaha u gashay kaalinta labaad gabdhaha waxaa isla galay sideed gabdhood gabdhaha dadaalkooda ay tusinaysaa middaas allahu akbar waxaa intaa kasii daran kaalin koowaad oo hal qof ama laba gala ayaa la arki jiray kaalinta koowaadna waxaa isla galay ilaa iyo lix gabdhood marka lix gabdhood ayaa kaalin koowaad isla galay weliba waxay keeneen gabdhahaas boqolkiiba boqol muqaabalada waxay sidaa ku qaateen mumtaaz maca sharaf ayaa shahaadooyinkooda ugu qoran marka intaas insha allahu tacaala ayaan kusoo koobaya ilaahay subxana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa camalkeeni inuu naga aqbalo oo camalkeeni sacyigeeni inuu ka dhigo sacyi mashkuura camalka aan qabanayna waxaa la dartiisa loola jeedo ilaahay nooga dhigo jazaakum allahu khayran wixii aan asiibnayna allah ku mahadsan wixii aan hareer marnayna ilaahay baan dhaafid weydiisanaynaa wajazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum waa tahay markana waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay oo xafladdaasi gebagabadeeda uu ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله مهد أن لكوبي كريم بان إلهي ومهد علينا تبارك وتعالى بعد حمد الله وحانو مهد علينا مرتشرف تكال دوان وأي كم ديهين هجان كرقن كجود ولاية غيبه ذكال دوان علماء خيار تكال وحجرتك bahda cilaamka oo ayaguna goobjoog meesha u ah intiinuba waxaan idin leenahay waalidiinta ayagana ardada ama tulaabta mucalimiinta iyo mucalimaadkii duruustan qiimaha badan ay usoo gabagabowday goobjoogga u ah intuba waxaan idin leenahay waa idin mahadcelinaynaa kasoo qaybgelkiina aad nala soo mushaarakayseen xafladii ikhtiitaamka u ahayd xalaqadii ee loogu magacdaray cusmaan bni cafaan litasxiix النطق بأحرف القرآن أيضا أن مانتا نلقب نوع عركي نودا أي عدو جينينا جبي أيا وحان هدنا قوب جوب أنهي تعظيمينتا إيو توغيرينتا كتابك الرب سبحانه وتعالى وحا أيضا أمان يمهد مدن ولا لها معلمينتي يا معلماتكي يا معلم كودي يا مدير كودي وذا جري ومدد اللحظة بالوضع إلهي كلام كيسا برنيي iska saxayey waktiga ku bixiyey dadaalka badan iyo juhdiga bixiyey ayaguna waxaan leenahay sabirkiini iyo dulqaadkiini iyo dadaalka aad bixiseen haddii mucalim uu yahay waxbarayey iyo hadday yihiin mucalimiin mucalimaadba waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum sabirkiinnii iyo habaadkiinnii allah idinka ajirsiiyo waxaad ku sifaysan tihiin xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama mucallimkiinnii adinka waxaa iskula jirtaan qaanadaas khayriyadaasa iskula jirtaan waana aad ku wada sifaysan tihiin ilaahayna waa idinkaga rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala qaanadaasaad ku jirtaan waana idiin mahadcelinaynaa kulligiin waxaa iyagana mahad mudan runtii oo ah inaan la hilmaamin maktabka guud ee dacwada xersha almujaahidiin wakhaasatan jamciyat lqur'aan oo juhuuddan iyo iskudubaridkan iyo nidaamkan ayagu lahaa ayagana waa u mahad celinayna jazaahum allahu khayran ilaahay abaalkooda ha weyneeyo taladoodana allaha toosiyo Eh, intaa kadib ikhwaanana waxaan rabaa in eh, sidaa u jeedaan halkan aan goobjooga galabta maanta u nahay waa xafladaas ikhtiitaamka u ah ilaahay kalaamkiisa dadkii soo baranayay ama laga saxayay luqiga qur'aanka ayaan goobjoog u nahay ee xafladda ikhtiitaamka u ahayd oo lixda bilood soo socota waxa marka aan weynaynayno oo intaanu dadaal iyo juhuud aan u marnay qur-aanka asaga in la iska saxo oo xaqiisa la siiyo oo sidii nabilaahi maxamed loogu soo dejiyey loo saxo waa waxa la isku leeyahay xaqiisi uu helo ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu nabiga amrayo oo uu leeyahay waratili lqur'aana tartiilan waxaa laga wadaa qur'aankii kala dhigdhig caddee xaqiisa sii makhaarijtiisii xuruufta makhaarijtoodii iyo xuquuqdii walaasifaadkii wax walba mararka qaar waxaad arkaysaa kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiilan ay bayannaahu nabi maxamed baa ilaahay sidaa ku leeyahay salawaatullahi rabbi wasalaamuhu calayh ee xafladaas marka qur-aanka marka asaga tacliimintiisa weynintiisa inaan weynayno waa fadliga iyo micnaha weyn oo uu ku fadhiyo waxaana qur-aanka ilaahay ammaan ugu filin inuu yahay kalaamu rabbi alcaalamiin falaa uqsimu bimawaaqici الnujuum wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim inahu laqur'aanu kariim fii kitaabi maknuun laa yamasuhu ila almuطaharuun tanziilu min rabbi اlcaalamiin xagga rabbi buu ka yimid ilaahay kalaamkiisa weeye ilaahay kalaamkiisa inaan weynayno oo haddaan gabdhannahay iyo haddaan wiilalnahayba aan karaamayno oo aan sidaan oo kale isugu nimaanno oo aan baranno oo dadkeenna qalbiyadooda aan gelinno oo kuwa cadowga aan gaarsiinno inaan qur-aankeenna jecelnahay oo asaga aan weynaynayno oo aan u dhimanayno oo aan u noolaanayno xafladda waxa ay ku fadhido oo ay leedahay waa qiimaha noocaasa weeye culimaan lahayn culimadeenna waa ammaanan yihiin macallimiinteenna waa ammaanan yihiin gabdhaheenna macallimaadka waa ammaanan yihiin guul baan ku fadhinaa laakiin waxbaa dhinnaa waxbaa dhinnaa baan ula jeedaa waxbaa naga dhinnaa waxa aan maanta ku jirnaa waxaa weeye dhammaystirka waxay dhinnaa waxa aan naftayda tiinaba le- aan leeyahay waxaa weeye wixii naga dhinnaa inaan dhammaystirno meelo badbadanoo wax ka dhiman yihiinna waa jiraan inaan gaarsiino si gaara mucallimaadka iyo mucallimiinta hadda faa'iidaystay oo tasxiixa ee qur-aanka qaatay dadaalkiinna iyo juhuuddiinna wax ka muuqatay oo aan wada goobjoog u ahayn in dad afartameeyo qof ah qof dhacayba aan la arag qof dhacayba ma leh ilaa kaalimihii la gelayey sida aad u jeedeenna dee ma xusina hore xalaqada waxay ka koobnayd xalaqatayn bay ahayd xalaqa oo mucallima- mucallimiinta ah iyo xalaqo mucallimaadka xafladdiina hal mar aha loo qabtay oo waa arkayseen gabdhihii gabar ma dhicin gabar heblaayo waa dhacday raasib ma jiro mucallimiinta ragga ahaa macallin ma dhicin raasib ma jiro ilaa kaalimihii hebel baa kaalin galay maba jirtaba hebel iyo hebel iyo hebel waa kaalin koobaad heblaaye iyo heblaaye iyo heblaaye waa kaalin koobaad macnahan wuxuu ka yimid malaheenna macallinkiinana saaxibul itqaan buu ahaa daacad buu idiin ahaa adinkana waa dadaashay waxa markan aan dardaarmaya oo aan naftayda tiinaba u dardaarmaya waxaa weeye horta xalaqada noocaana ee wilaayat hiiraan islaamiya waa xalaqadii koobaad waxaana rajaynaynaa in sha allahu tacaala allah hadduu ogolaado subxaanahu wa tacaala muasasada male aad arkaysaan mu'asasatu tahyiil limucallimi tanziil waa mu'asasa aan rabno inay xaqiijiso dhammaan mucallimiin iyo mucallimaad wilaayada islaamiga hiiraan waxa jooga dariiqii aad marteen inay maraan kadib owna maxaan u gudbi doonaa markii laga gudbo tasxiixa nudqiga maxaan u gudbi doonaa qiraa'atii baan u gudbi doonaa waana gaaraynaa insha allahu tacaala ilaahay idinkii waxa aad maantay barateen waa in isbedelkeeda ay dadka lama rabo hiiraan lama rabo buqa qabla lama rabo waa in wilaayaadka islaamiga ah laga fahmo wixii aad barateen macnaha isbedelka dhacay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaad ku sifoobaysaan ood ku xaqiiqoobaysaan markaad noqotaan asxaabul itqaan asxaabul ikhlaas arday baa wax la barayaa ardaydan wax la baraya waa inuu isbedel ku imaado waa inaan helno taqriiban afartan iyo ziyaado macallin oo afartan iyo saddex madaraso hayso qur'aan oo dadka ugu yar waxaa laga yaaba madarasada afartan qof inay ku jirto ama ay ka badan yihiin intaasoo qof markii isbedel ku dhaco oo tasxiixa nudqiga ah, qur'aanka loo saxo micnaheeda waxaa weeye waxaa dhacay isbedel weyn waa noola soo hijroonaya dad baa nagala caariyeysan doona soo sax maa ya ilaahay dartii waxaan idin leenahay juhuudda idinku jirta iyo badnimada idinku jirta adinkoo diimaynayo oo islaamnimo ay idinka tahay oo janno ilaahay ugu rabo aan qofna waxba ka rabin xaqiijiya owlaadda aad gacanta ku haysaan hadday aadaab iyo akhlaaq tahay hadday tahay qur-aankii oo la baro intaba si dhab ah ilaahay loogu dhawaado qof kale wax ka rabina jazaakum allahu khayra baarak allahu fiikum xafladdii aan isugu nimid xafla xalaqat cuthmaan bn cafaan لتصحيح النطق بأحرف القرآن وحي نوغو غبغبي سنت انتاس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة